hay-adda Akram Foundation ayaa xarunta Maamugaasi ee magaalada Muqdisho gaarsiisay dhar iyo agab kale oo loogu talagalay in lagu ciidsiiyo carruurta agoonta ah agabka la gaarsiiyey xarunta Maamugaasi ayaa isugu jiray dharka noocyadiisa kala duwan iyo agab kale oo lagu seexdo gudoomiyaha hay-adda Akram Foundation Maxamed Cabdi Ibraahin ayaa ka waramaya agabka ay soo gaarsiiyeen xarunta Maamugaaso markii labaad aan soo booqanayna waa xaruntan waxaan u imaanay inaan bilaaw u noqono ciidsiinta ilmaha meeshaan ku jiraan anakoo ah team acram foundation team acram foundation waa isku jirnaa dad dibadda joogo iyo dad gudaha joogaba markii waa maalintii labaad oo xiriir ah aan xarumaha agoonta iyo danta yar aan tegayno oo aan bixinayno dadkii ciidda ilmo iskugu jiro dan yar aan waxba aanan haysanin iyo ilmo agoon ahba waxaan rabaa inaan wakti dheer inaan qaato maro waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan tiamkayga akram barnaamijkan quruxda badan haddaysan ayaga ahaan lahayn ma hirgaleen marka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo tiamka xaggaas joogo oo aan ka soo tego o isoo diray iyo tiamka meeshaan aan u imaado oo oo isoo dhaweeyaba waxaan rabaa inaan u mahad celiyo la-aantiin barnaamijkan quruxda badan ma qabsooteen waxa ugu wanaagsan ee wakti la geliyo ama lacag lagu bixiyaba waa in la caawiyo ilmo agoon aan waxba aanan haysanin middaas ayaana maanta iskugu imaanoo meeshaan aan u taagannahay maamuugaas oo ah agaasimaha xarunta maamuugaas ayaa ka mahad celisa agabka la soo gaarsiiyey dhowr sano saddex sano iyo xoogaa meeshaan furan tahay maxamed wuxuu ka mid yahay dadka farakutiriska ah oo mar walbana garab taagan maxayahaytooda akram foundation dhallinyarada ku midoodana waa salaamaya waxaan leeyahay jasaakumullah khayran walaalihiina maanta aada maxay ahaytood caawinaysiin waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay ayagana berri ay dad caawiyaan oo ay idinka bartaan wanaagga iyo sharafta iyo maxay ahaytood iscaawinta aad aada wadiin kaamkii xiradii waxaan joognaa caruurta imaam ugaaso xaruntan waa xarun aan aas-aaskeeda lahay markaa arkay ilmaheena soomaaliyadoo dariiqyada ku dhibaataysan waxaan iska jeclaystay inaan caawiyo oon kaalmeeyo inta aan awoodo waxay ila soo gaartay inaan maxay ahaydtood aan baniyeystay inaan meel u dhiso agabka la guddoonsiiye caruurta ku jirta xarunta maamuugaasa ayaa ka qayb qaadan doono farxadda caruurta agoonta ah taasoo loogu talagalay in la gaarsiiyo agabkii ay ku ciidi lahaayeen